madaxweynaha cusub ee kenya william samoy ruuto oo si rasmiya maalintii shalay ahayd xilka madaxtinimada oo la wareegay ayaa culamo diinka kenya waxay rajo weyn ay ka muujiyeen waxqabadkiisa iyo hirgelinta ballanqaadkiisii ahaa wax ka qabashada iyo kobcinta horumarka dalka sheekh xasan cumar dhaqane oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee golaha imamiyada iyo muwaaxidiinta ee dalkani kenya ee c i b k islamarkaana ka mid ahaa madaxda shalay lagu martiqaaday munaasabadii ka dhacday magaalada nairobi ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha ay ka rajeynayaan wax badan uu ka qaban doono horumarka dalka rajo badan baa laga qabaa dowladda ruuto nin waxqabasho leh ayuu u egyahay ruuto wuxuu sheegay arinta u hore uu ka bilaab doono shaqadiis inuu bixin doono lacag lagu qiyaasay konton bilyan oo lacagta kenya ah lacagtaas oo loogu talagalay danyarta dadkaas oo la rabo inay maskiinimada inay oga baxaan lacagtaas maxay tahay lacagtaas waxay tahay waa deen qardi oy dowladda ku siini sanad ka dambena intii aada qaadatay keli aada soo celin biduuni riba biduuni ziyaada taas oy ka mid tahay balladiyihii uu qaaday william ruuto arrinta labaad uu ruuto uu sheegay inuu qabanayo waxaa weeye mombasa magaalada mombasa nolosheeda inuu soo celiyo sidaad og tahay mombasa furdad ayay qabtay meel wax ka soo dego bay ahayd meel wax ka soo galo bay ahayd dowladda uhuru kenyatta shaqooyinkii mombaaso lagu hayay kulli wuxuu u geeyey nairobi iyo naivasha haddii containar kuu imaado waa inaad nairobi u doonato xanshimihiisa ama naivasha aada u doonato ruuto ka dambe wuxuu imaan doonaa mombasa khamiista mombasana shaqooyinkii ay lahaan jirtay iyo nolosheedii yaa loo soo celin rabaa hadalkiisa ayaa isagoo sii wata sheekh xasan cumar waxa uu sheegay in hogaamiyaasha laga soo doorto gobolka waqooyi bari ay tahay muhiim in dowladda cusub ee madaxweyne ruuto ay la shaqeeyaan si horumar gobolka loo gaarsiiyo islamarkaana ay ka fogaadaan wax kasta oo dib u dhigi karaa horumarka gobolka waqooyi bari anagu waxay nala tahay horta william ruuto waa nin xoolo dhaqato ah wax badan oo soomaalida ay tahayna uu yahay kalinjiinta iyo soomaalida meelooyin badan ba iska shabahaan waxaa ka mid ah xoolo dhaqatanimada marka inuu wax badan ka qabto uu wax badan ka bedelo waan rajaynaynaa midda kale waxaan rajaynayn alakhbotan waxaad og tahay dowlooyinka soo galaan oo gobolyaha laga doorto cadaaladnimo xun yaa ka jirta inay lacagta iska cunaan gafanayaasha oo nina la hadlin nina waxba weydiinin isweydiin ay jirin laakiin william ruuto dowladdiisa dowladda gafanaga soo geli tii wajeer tii mandheera tii gaaras in lala xisaabtamo shilinba shilin lala xisaabtamo shilin kasta meeshii loogu talagalay in la mariyo saasaan rajeynaynaa
maxamed cabdi bowtaan warbaahinta sta magaalada mombasa